subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeed haddii haysanay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkan waxaa ka mid noqon doona jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar oo ka qayb qaata horumarinta waxbarashada deegaanka wasaaradda beeraha soomaaliya oo kulan la qaadatay dhallinyarada leh halabuurka ganacsi ee beeraha soomaaliya iyo hindiya oo ka wada hadlay fududeynta fiisaha hindiya ee muwaadiniinta soomaaliyeed dhallinyaro baratay xirfado kala duwan oo munaasabad loogu qabtay magaalada garowe tababar ku saabsan xeerka canshuuraha oo lagu qabtay magaalada hargeysa akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii kanada oo iscasilay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale arooryo suuban dhagaystayaal magacaygu abdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha labaiyo tobanaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeniyo fidsan jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ayaa waxa ay ka qayb qaataan horumarinta waxbarashada deegaanka maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya kumanaan arday ayaa sanad walba ka qalin jibiyey dugsiyada sare ee ku yaala magaalada jowhar kuwaasoo wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada abdulaahi bashir diinle oo ah maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaan wax ka weydiinay doorka ay ka qaataan sar u qaadista waxbarashada ardayda isagoona tilmaamay in jaamacadda ay tahay mid ardayda ka xaqibtirta waxbarashada kuliyadaha kala duwan
marka xitaa jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar run ahaantii waxay door muhiim ay ka qaataan horumarka dhan kasta ayay ka qaataan sababtoo ah ardayga hadduu ka baxo dugsi sare waxa uu raadiy waa professional waaye jaamacadahana wax lagu barto waxa waaye waa waa professional lagu bartaa iyo skillsa lagu bartaa oo qofka noloshiisa horumarinayo jaamacadaha waxay soo saaraan arday ku takhasustay cilmiga beeraha waxay soo saaraan waxaan soo saarnaa arday ku takhasustay cilmiga injineeriyadii technolojiyada waxaan soo saarnaa arday ku takhasustay caafimaadka noocyadiisa kala duwan marka bulshada door muhiim ay ugu jiraan jaamacadaha jaamacadda balaasma jowar waxaa laga aasaasay laba kun shan iyo tobankii iyadoo aanan ka jirin jaamacad daruufo badan ayaa haysa jiray ardada aanan awoodin inay muqdisho ama dibadaha waxbarasho ay u doontaan xilligaas waxaan xasuustaa jaamacaddu waxay macalimiinta ka dooni jirtay magaalada muqdisho balse sagaal sano sideed sano kadib magaaladii waxay noqotay waa magaalo horumarsan ay noqotay oo fiildi kasta oo magaciisay loo baahda ayaa laga helaa hadday tahay magaciisay caafimaadkii technolojiyadii iyo beerihii jaamacadda balaasma waxay bixisaa kuliyadaha aadka muhiimka u ah bulshada oona waxtarka u leh magaaladan ayayna ka muuqataa waayadii hore shaqooyinka ay magaalada loogu baahan yahay inta badan waxaa laga soo abalaageday jiray magaalada muqdisho iyo gobollada kale dalka balse haddeertaan boqol kiiba boqol waxaa laga abalaagirayaa magaalada jowhar sababtoo ah ardadii ardada ka qalin jibsay jowhar waxay helaan waxbarasho tayo leh oo wanaagsan ay helaan jaamacadda balaasmane kuwa ay ka tahay ardayda ayaa waxbarashada heerka jaamacadda u aasan jiray dalka iyo dibaddiisa balse haatan waa kuwa wax ku barta jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa kulan waxa ay la qaadatay dhallinyarada leh hal abuurka ganacsi ee beeraha cabdifataax axmed maclu ayaa soo jeedinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo kulan dood wadaag ah ku qabatay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa kulankaasi ka qayb galay qeybaha kala duwan ah ee bulshada iyo mas-uuliyiin aqoon duruqsan u leh amuuraha tacabka beeraha kulankan oo intiisa badan diirada lagu saarayay hal abuurka ganacsiga ee beeraha ee dhalinyarada soomaaliyeed ayaa waxaa dood wadaagyo kala duwan halkaa kasoo jeediyay qeybaha kala duwan ee khubarada kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyarada baratay kuliyadaha beeraha ee jaamacadaha magaalada muqdisho ku yaala iyo qeybo kamid ah gobolada dalka oo halkaa lagu casuumay madasha siyaad oo ah madal horumarinta cilmiga beeraha ku takhasustay ayaa soo qabanqaabisay kulankan wasaaradda in badan waxay isku mashquulisay wasaaradaha kaleba inay horta sektarka caadiga wax ka qabtaan wax soo saarka xoogga la saaro caqabadihii jiray fatahaadaha laga shaqeeyo cimilada lala qabsado laakiin waxaa jiro ayadana jiil ay tahay inay ka shaqeeyaan beeraha jiilka beri lagu badbaadaayo ah ahna kuwa ugu badan bobulationkeenna mujtamaceenna oo maanta ay haysato shaqa abuur la'aan fursadday aad u yar tahay sanad kastana ay soo qalinjebinaayaan agricultureka waxaa la dhahaa waa maaddada labaad ama saddexaad ee ugu badan qalinjebinta waddanka marka sanad kasta waxaa ku soo biiraaya dalka dhallinyaro aad u fara badan aqoontii soo bartay laakiin fursada aan ahaynin markii sektarka in wax laga qabta la rabo sablay jeynka qaybta processinga amba acro processinga la yidhaahdo in la taarget garaysto iyo qaybta makraha micraha oo yaroo small businesseska anne sidoo kaleet in la taarget garaysto simbali waa simbal economy supply and demand qofkan makra ah wuxuu usoo produce garaynaa qofka processorka ah automatical qofka marka wuxuu ku dhiiranaya in mindsetkiis isbedelo instead of inuu inta baxo uu yacni beerta u fala lahay ama beridu u dhaqa lahay inuu qasho ama uu caano uun ka listo waxaa ku soo dhacayso waxaan sameey for profitna u sameey kooiy tobanka ilaa iyo afariy tobankan research baan suubinay oo la yidhaahdo three e's waana waddanka wuxuu u baahan yahay waa empowerment education iyo employment framework baan ka dhignay three hs wax la dhahayaan ku darna oo ah heart hand uh, heart and head and hands waayo waxa laga haysto waxa waaya wacyigelitaanka waddan barwaaqa leh waa leena ujeedkii loo asaasay wuxuu ahaa inay noqoto madal dhallinyaradu ay shaqa abuur ka helaan maadaama suuqa shaqadu private sector waxa ugu badan oo wax shaqaalaysiiye uu yahayna fikrado iyo hal-abuuro ganacsi intay la yimaadaan ayagu ay furtaan shirkado iyo ganacsiyo oo caqabadaas shaqa abuur la-aanta ah looga baxsado iyo inay noqoto madal sidoo kale daraasaadka hal-abuurka la xiriira iyo challengeska iyo caqabadaha jira intii lagu xaliyo ee lagu keeno aragtiyo iyo afkaaro iyo nidaamyo hirgeli kara oo xal u noqon kara mashaakiisha bulshada soomaaliyeed haysata wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya maxamed cabdi xayr maaree oo soo gebagabeeyey khudbadaha laga soo jeediyey madasha ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay waddo kulmweyne kaa oo ay ku kulmi doonaan dadka cilmiga durugsan u leh beeraha iyo beeralayda isla markaana looga hadli doono nidaamka horumarinta beeraha geyiga oo idil waxaan idinku marti qaadaynaa insha allahu tacaalaa in platformkan oo kale aada loo weyneeyo meelo badan oo la ficida free trailka iyo free trailka adduunkao dhami siyaasado dadkooda u daneeyuu leeyahay free trailku waa dalka gudihiisa laakiin china free trail halkan kama furna waxaa loo baahan yahay inaynu siyaasad kula heshiinno oo haddaan waxgeynayno marka hal milyan uu naaan ka soo gadano isaguna hal milyanna ka qaato haddii kale markaa inakuna waynaan ka celinno suuqeenna ka celinno laakiin free trailku waa dalka gudihiisa inuu in lagu tartamo weeye marka aad iyo aad baanu idiin ammaanaynaa dadka qabanqaabada ee dhallinyarada wakhtiga soo bixisay waxaan isku dayaynaa inaan dhallinyarada tiim tiim isugu xidhno beero u raadinno u gadno ku dadaalno inaynu samayno dhallinyaro qurxan oo dhaqaale qurxan ka soo galay beeraha iyo xoolaha iyo beeraha iyo soomaaliya iyo hindiya ayaa ka wada hadlay fududaynta fiisaha hindiya ee muwaadiniinta soomaaliyeed a wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga danjure axmed macalin fiqi ayaa kulan waxa uu la qaatay wafdi ka socday safaaradda hindiya ee nairobi si ay u xoojiyaan wadaxaajoodada ku saabsan dhisidda xarunta fududeynta fiisaha laga hirgelinayo muqdisho kulanka waxa uu daba socday shir hore oo lagu dhammaystiraya heshiiska u dhexeeya soomaaliya iyo hindiya wadahadalada uu sidoo kale ka qayb galay mudane saciid jaamac mire agaasimaha waaxda aasiya iyo australia ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa lagu xoojiyey muhiimada istaraatiijiyadeed ee xarunta iyadoo la tixgelinayo tirada sii kordhaysa ee muwaadiniinta soomaaliyeed oo badankood u safra hindiya arrimo la xiriira caafimaadka xaruntan lasoo jeediyey ayaa la filayaa inay fududeyso habka codshada fiisaha iyadoo meesha ka saaraysa baahida muwaadiniinta soomaaliyeed ay u safraan wadamada diriska ah say u helaan adeegyada fiisaha islamarkaana yareynaysa qarashaadka ka baxa safarka xaruntan cusub waxay si weyn u dardargelin doontaa habka iyo kadhigista mid si fudud loo heli karo oo jaban taas oo xoojinaysa xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhexdooda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo hindiya markaana dhalinyaro baratay xirfado kala duwan ayaa munaasabad waxaa loogu qabtay magaalada garowe cabdiweli axmed hiloole ayaa soo jeedinaya magaalada garoobe ee caasimada dowlad goboleedka puntland waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayay kudhowaad soddon arday oo ka qalinjabisay macadka halabuurka dhallinyarada ah ee tolman society kuwaasoo bartay xirfado kala duwan iyo habka hogaaminta munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland xubno ka socday wasaaradda waxbarashada aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay agaasimaha b d r c cabdifataax asigoona sharaxay muhiimadda ardaydan ay u leedahay barashada xirfadaha kala duwan iyo hogaaminta waxay ahaayeen soddon dhalinyaro ah alluun badanaaba dhalinyarada waa markaanme waa intellectualla cadaali lahay ilaahay baa caadila laakiin waan tabarteeda waan isku daynaa shaqaalaha xafiiska iyo howlaha aan qabano baa laga gartayo rag iyo dumar waa waa anaga waa noo siman yihin soddon gabdhood iyo soddon dhalinyaro ah oo shan iyo toban wiil iyo shan iyo toban gabdhood ayay ahaa sidoo kale goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda lagu dhiirigelinaya ardayda falsafad iyo maaragtay arrin weyn oo u baahan runtii in la joogteeyo waxaa hadda ay b d r c ka shaqaynayso oo ah social transformationka runtii waxyaalaha u baahannahay oo dalku u baahan yahay wey halkan waxa iga muuqda dareen ah wax bulshooyinka adduunka ku nool qaarkood shan kun oo sano ka hor ay sameeyeen baynu maanta samaynaynaa never late wax fiican weeye waana uga mahadcelinaya waxaan aada ugu farxay oo runtii u hambalyeynaya magaceena ugu hambalyeynayaa hay-adda b d r c dareen fiican oo xarigjiidisa laga wada qayb gelayo baa halkan ka socda
dhalinyaro sidii halkan laga sheegay reer puntland ah oo jaamacadaha wax ka dhiga oo hay-adaha iyo instituushino kala duwan u shaqeeya oo fikirkan aasaasay oo productiga intaa leeg soo saaray waxay mudan yihiin in loo mahad celiyo in la dhiirigeliyo oo la garab istaago shaqo aada u baaxad leh bay hayaan ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ilyaas cusmaan lugotor asiguna tilmaamay in mar walba loo baahan yahay in laga shaqeeyo xirfadaha dhallinyarada si ay ugu horumariyaan nafsadooda iyo tanqoyskooda waxna uu tilmaamay in dowlad goboleedka puntland ay garab taagan tahay dhallinyarada ku nool deegaanadaasi waxaa lagu beeriyey tolmo tiimkii hore iyo tiimkii number productionkii intay halkan noogu soo bandhigteen ama film ha noqoto ama qofofkii idii hadlay ha noqotee baa nagaga filay insha allahu tolmo waa isgarab taagaynaa barnaamijkan wuu guulaystay waana sii guulaysan doonaa waxaana isleeyahay transformationka ama ama dhismaha dhalinyarada la dhisaa oo dhallinyaradeennu boqolka shan iyo todobaatan tahay oo mustaqbalkii dalka ay tahay welibana dhalinyaro xilli adag iyo dal burburay ee ka soo baxday oo adaygaasi laftigooda aan isleenahay waa kuwii dalkan mustaqbalkiisa meel wanaagsan iyo isbeddel weyn gaarsiinaya maalin markii ugu horreysay oo macadka halabuurka dhallinyarada ah tolmon society ay ka qalijabiyaan arday baratay xirfadaha kala duwan iyo habka hogaaminta markaan dhegaystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo wariyeynaa maxamed nuur xuseen
waagaag bal markaana waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar boqolka doolar waxaa la kala siisanayaa laba milyan sagaal boqol bixintu waa laba milyan sagaal boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah bariisku waa sideed boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah labaatan laha sidoo kale labaatan laha macsarada waa afartan doolar halkaas lid cadiida ay tahay soddon iyo laba dhibic shan doorka sokorta waa soddon iyo sagaal doolar iyo bar sidoo kale baastada waa toban doolar intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar markaan cayaaraha kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa kulan adag waxay la ciyaari doontaa kooxda newcastle kulankaas oo ka tirsan lugta koowaad ee tartanka ligo kaabka ama carbo kaabka arsenal ayaa kulanka gelaysa iyadoo la dhibaatoonaysa dhaawac ay kala kulantay xidigo muhiim ah daayarka ithan ayaa ah xidigii ugu dambeeyay ee ka dhaawacma kooxda arsenal siduu xaqiijiyay arteta sidoo kale kulanka arteta ayaa la filayaa inuu isbedel ku sameeyo shaxdiisa maadaama uu doonayo inuu nasiyo xidigaha joogtada uga ciyaara kooxda halka warkaasi aad kala socotaan waraadiyaha isnaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda ra-iisul wasaarihii wadanka canada justin ayaa iska casilay hogaaminimadiisa xisbul xaakimka wadanka canada kadib markii muddo ku dhow toban sano uu ra-iisul wasaare ka ahaa wadankaasi wuxuu ka sheegay shir jaraa-id uu ku qabtay ottawa inuu sii hay doono ra-iisul wasaarenimada ilaa iyo inta xisbiga liberariga uu xulan doono hogaamiye cusub cadaadis weyn ayaa justin ka haysatay guddiga xisbiga iyo meelo kale iyadoo culeesa lagu saaray inuu xilka ka tago qodobkaasi arrimaha dibadda ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimo waad ka dhagaysanayseen raadiyaha israail magaalada jowhar nabadgelyo